bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen mucaaradka koonfur galbeed oo waa mucaaradka koonfur galbeed oo kulamo looga soo horjeedo madaxweyne lafta gareen ka bilaabay muqdisho madaxweyne xasan sheikh oo dalka dib ugu soo laabtay dhuusa mareebna ku qaabilay wafdi ka socda turkiga ciidanka militariga soomaaliya oo weerar ku qaaday dhul howd ah oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab somalilan oo ku gacan sayrtay dadaalada wadahadalada soomaaliya iyo somalilan baarlamaanka kaatumo oo cad aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha wasiirada oo dhowaan magacaabay hogaamiyaha kaatumo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka maraykanka ugu baaqay in ay durweyn ka qaataan dagaal ka dhanka ah al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka sebtembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay ee warka habeen haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya ama siyaasiyiinta mucaaradka ah ee koonfur galbeed ayaa muqdisho galabta waxa ay ku yeesheen shir kaasi oo ay kaga hadlayaan ajendayaal dhowr ah oo horey ay kugu heshiiyeen madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen siyaasiyiintan oo kulan ku yeeshay muqdisho sidoo kalena uu qaabilay amase uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa waxa ay sheegeen in shanta bisha soo socota ay aadi doonaan baydhabo si na bisha janaayo loo doorto madaxweynaha koonfur galbeeda waxaana sidoo kale horey u jiray in sidaan oo kale amase horey waxaa jirtay wadahadal iyo weliba heshiisa la dhex dhigay siyaasiyiinta iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaana waxyaabihii lagu heshiiyey kamid ahaay in ilaa iyo shanta bis soo socota uu hogaanka hayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyadoo la xasuusto in dagaal uu ka dhacay baydhabo kaasi oo salka ku hayay ama suu dhexeeyey mucaaradka iyo weliba madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kulanka galabtay kadib waxaa warbaahinta la hadlay rofeor jawaari kaasi oo ka warbixiyey waxyaabaha soo aadan ee ay doonayaan amase waxyaabaha kulankood uu quseeyey sidoo kale ujeedka ay baydhabo u tegi doonaan ayuu ka warbixiyey rofeor jawaari wixii lagu soo tashaday waxay ahayd waxaa ka mid ahaa in marta aan aragno gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aan arag iyo dad kaloo xafiisyo kaloo muhiima sida oo international communitiga oo qaarnoo ka dhiman yihi haddii alla ku rooyahay waxaan u baahannahay waxaan maanta ka hadlayna waxay ahayd in baan guddoomiyahan u sheegnay heshiiskii asaga iyo madaxweynaha ay karwadinka ahaayeen baydhabo ee afartii februaayo la gaaray in sidii tabtii iyo farsamadii lagu fulin lahaa ayaan u sheegnay markaa ayaan ugu tagnay ayay maanta ka mid ahayd arrimahan asagaan ugu tagnay meel fiican waa isla soo dhignay alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa in bis shanteeda oktoobar aan aadno baydhabo la aado sidii loo bilaabi lahaa fulintii heshiiskii oo nofembar kowdeeda in la bilaabo ilaa disembar la dhiso barlamaankii madaxweynena la doorto haddii ala ku rooyahay bisha janaayo
dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxaana uu dhuusamareeb ku qaabilay mas-uuliyiin ka socday dowladda turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maantay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa uu ku qaabilay danjiraha dowladda turkiga kaasi waa ibraahim mete yegli oo uu ku weheliyey taliyaha dugsiga tababarka ciidamada turkis oo masareeye guuto shabatir kalgana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mas-uuliyiinta kala hadlay xoojinta xiriirka iyo sidoo kale iskaashiga labada dal gaar ahaan dhanka amniga isagoo uga mahad celiyey dowladda turkiga taageerada ay marwalba la garab taagan tahay ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed ay ku jiraan halganka dib u xoreynta iyo sidoo kale dowlad dhiska soomaaliya dhankiisa danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya ibraahim mete yegli ayaa bogaadiyey dadaalada ay dowladda iyo sidoo kale shacabka oo ay isaga kaashanayaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaaba dhanka kalena haddii aynu eegno ciidanka milatariga soomaaliya ayaa weerar ku qaaday dhul hawd ah oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab waryaheena cabdisalaan juulla shaakir ayaa warkaani sii dheereynaya
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo garab iyo gaashaanka helaya kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidanka deegaanka ayaa howlgallo ballaaran weli ka wada deegaano ku yaala gobolka mudug sida wararkan ku helayno ciidanka huwanta ah ayaa saakay weerar dhowr jaha ku qaaday dhul howd ah oo ku yaala deegaanka shabeelow iyo tuulooyin ku dhowdhow oo ka tirsan gobolka mudug al-shabaab ayaa la sheegayaa inay isugu tageen dhul howd ah oo ay gabaad ka dhiganayeen kadib markii dhowaan laga saaray deegaano ay ka mid yihiin bacaadweyn camaara iyo qayaacad wasiirka hogeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa sheegay in howlgallo sifeyn ah uu ka socdo aagga deegaanka shabeelow waxa uuna xusay in al-shabaab halkaasi ku jira isku dhiibi doonaan ama la leyn doono shabeelow iyo aagiisa oo ah howdka ay gabaadka ka raadinayaan haraadiga khawaarijta koonfurta mudug ayaa waxaa ka socda howlgalka sifeynta khawaarijta ee al-shabaab afar iyo geesiyaasha qaranka ama way isdhiibi doonaan ama way dhammaan doonaan ayuu yidhi al-cadaala howlgalka ciidanka huwanta ah ka wadaan deegaano dhaca gobolka mudug ayaa al-shabaab lagu gaarsiiyey jab xoogan waxaana al-shabaab looga qabsaday howlgalkaasi deegaano badan
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa jaaliyadda soomaaliyeed dalka mareykanka waxa ugu baaqay inay door weyn ka qaataan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab waryaheena marya ladane xuseen ayaa ka waramaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey magaalada minneabolis ee gobolka minnesota kumanaan kun oo jaaliyadda soomaaliyeed ah ra-iisul wasaare xamse ayaa munaasabad ballaaran oo ay qaybteen jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka mareykanka hadal uu ka jeediyey waxa uu kaga waramay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan horumarka ay dowladdu ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo samafalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladnimada soomaaliya ay hortaagan yihiin saddex arrimood oo kale ah al-shabaab qabyaaladda iyo musuq maasuqa isagoona u baaqay soomaalida mareykanka inay qeybtooda ka qaataan halganka dalka looga xoreynayo
waxaan filayaa inaad laydinkaga daysan doono haddii ilaha idhaahdo marka waxaan rajaynayaa inaad isu tagtaan waxaan rajaynayaa inaad idinku aad samaysataan guddiyo waxaan rajaynayaa inaad contribution samaysaan idinku intaad timaadaan dagaalka kale kaga qayb qaata waxaan waxaa waxaa waxaa runtii iyadana dee dal dhan oo madaxweyne nin toddobaatan sano jira oo odaya oo laba laba bilood oo dhan ka maqan caasimaddii oo duur ku jira dadkiisu inay sidii caadiga ahaa iska ahaadaan meel kastoy joogaan waxay ila tahay khalad khalal baa khalal baa jira markaa haddii madaxweyneheenniba baxay haddii uu duurka galay haddii uu yidhi anigu toddobaatan jir baan ahay oo wax ii dhiman male saa darteed waxaan rabaa dal xora inaan ka tago dad dal nabada inaan ka tago dad dalkoodu nadiif yahay inaan ka tago ani waxay la tahay ani waxay la tahay inaan inaan inaguna aan oran weyno wallaahi meeshaas marka annagana intii nala tabara waan dhaqaaqaynaa markaas cillad baa jirta waa inaan cilladda iska saarnaa marka idinkoo aad u mahadsan waxaan adkaynayaa ha laga qayb qaato dagaalkaas dagaalkaas qof kastaayba wuxuu kaga qayb qaadan karo kaga qayb qaado haddaad hal kelimad social mediaha ku qorto oo aad dhahdo shabaab inkaar allaha ku rido wayna anfacaysaa so intaasi in yar ma ah wax weyn miyaa intaanoo dhan hadday hashtag samaystaan oo dhahaan shabaab wuu jabay shabaab wuu jabayaaba marka waxaan leeyahay idinkoo midaysan shabaab dhammaanteen shabaab aan u istaagno aan iska celino aan ka adkaano nimankaasi waa khawaarij dhaqankoodoo dhanni waa dhaqankii khawaarijta khawaarijtu marka maxay ahaayeen khawaarijtu gaaladay ka sii xun yihinay dhehen kuwa lala dagaalamo kuwa ugu liita weeye inta lala dagaalamo therefore waa khawaarij qofkay dilaanna jannuu ku galaa kay dilaanna jannuu galaa towbana lagamaba aqbalaba sidaba haddaynan yani waxaa waaye nimankaas wax kaloo laga yeelaya ma jiro inay isdhiibaan maahane
maryaladana
guudahaan dhegeystayaal warkii habeen aad kala socoteen raadiyo dalse waa naginta ciddii wararka igu isagaan waxay dibka heli karaan barahaynu internet-ka kuleenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel